runta lagama gabado because musuq maasuq baahsan ayaa la sheegaa actually aniga ima soo maraan because waxa weeye maadaama ay madax banaan yihiin laakiin waa ognahay ilaa xaddin ma wax la fuli xantii ma oga laakiin waa lagu jeero jiraa oo had iyo jeeraale waxaan rabnaa in aanu samayno tixraac yani wuxuu mushkilad tale waxay tahay sidaa loo kala xabsoonaya yani mushkilad tale waxay tahay ama laalush ha la qaato ama si kale ha loo xabsoo dhowr jeer hore ku celiyo waxaanu xukunaa dadka masaakiinta ah dadka waaweyn oo xoogga waaweyn oo baalka waaweyn ma xukunno ilahay baa rudu jecel kii waxda iyo kii wax lunsada iyo kii wax baalkeeya mida lama baalkeeyo waayo lama hor keenoba muxuu cadaan waxaan markaa ku boorinayaa ciidanka askuurta ciidanka nabaskuurta oo wanaagay u shaqeeyaan in ay ku dhiiradaan inay soo qabtaan muxuu ahaa nimanka cayiran oo maxkamadda la hor keeno maxkamadda waxaan ku boorinayaa inaanay sii daynin ay xaq sooraan baarlamaanka alugmad baa hortegey markii aan hortegeyna waxay yidhaahdeen la noqon aan wari la noqon maaye ama diya ama yeela dabcan waxaa jira waxyaaba dastuur laysku haysto waxaa jira qaar aan weli dhisnayn waayo muxuuaha guddiga adeega garsoorka wuxuu kumay sagaal xubnood sagaalka xubnood waxa weeye shan waa la doortaa oo waxaa laga soo doortaa shacabka ayaa laga soo doortaa galyaqaanada iyo bulshada rayidka ah marka waa arrin weli taagan haddii la keeno baarlamaanka oo intaasoo caqabadood la keeno oo laihahdo ma dhamaystirna kuwana caynkaa maaha kuwana waa laysku haystaa lama adraaka haddana la noqo lagu yidhahdo waxay noqonaysaa baashi marka sidii loo fudaanin lahaa ayaan waxaan ku rajooynayay niyada soo socda insha allah